meesha la yidhaahdo horta xameedmada yani amerikaanka iyo koolada kumaandoota aya waxaa ka dhaheen meel iyo horyala isulaadka ma garatay halkaas maxaan ku iraa ay gataalo badan la dhaceen waxaa laga qabsaday dhowr qafoodo maxaan ku iraa ajanabi halkaas waa ka wateen shalay baabuur cabdibilaho ciidamada xooga dalka soomaaliyana iyo qaraha maanta kadhow anigu waxaan u jooga meel la yidhaha nambara far baan joogaa qaraha waa maqaayay markaan telefoon aan diray korrinka meesha deganaay beerta adfasioni meesha la baabuur waxyaalaha qara laga buuxay baa meesha ku qarahay ciidamo iyo dad reis badan baa ku baaba'ay toban qof ninka telefonka iisoo dirway tumuma meesha ku dhimatay labaatan dhaawac ana arkay buu yidhi adaka intaas waa kasii badiyo guryo badan iyo meesha dhuul baa lagu gada khudaar baa lagu gada dad dhimaysada iyo dhaawac khasaaradu ha u badnay dad reis ha u badnay ma garatay waa garta qaraxu noocee buu ahaa marka baabuur baabuur baabuur noohaa baabuur noohaa sida iisheeg waxyaalaha qaraha laga buka buuya ahay baa lihi waa lala beegsaday meel beerta afasioni afasioni horte meel beerta beerta khudaarta afasioni meesha la yidhaahdo waa halkaas meesha marka waxaa meesha ku sugnaa marka meesha maray baa lihi wadada waa herneed maamulka meesha la dhigay markii yani waxaa meesha maray baa lihi madaxweyneha ayaa meesha maray baa lihi guryo meelahaas jaamad lagu dhisay furayan baa lihi wadada marka waa herneed baabuurkaas markii yani waa lasoo waday meeshu yaalay markii dadka socodka bilaaway baabuurka ya qaray waxaa hadda la sheegi wahay baa hadda telefon iisoo dhicay number kala wataa haddii ninkan iisoo ii sheegayaan baabuur kale weyna badno oo booyada wasiir laga laga bagay baan waayaa qaran in wato loo malayna meesha yaalla wasiir waa laisku hareeray baa lihi dad badanna waa laga qortay baa la yidhi ma garat waa garta ha ha wadanka dowsha meesha bartamaha magaala baras baras magaaladii waaye maxaan kuri ciidamo fara badan oo sidii booliskiina basigoodi military baa isku gadaamaa la yidhi siday noo sheegayaan maxaan kuri afar qofooda loo malaynaa loo malaynaa la qabtay baa la application laakiin dad badan intaas ka badan waa la qabtay laakiin afartaas yani waa lagu hubaa sida ay leeyihiin oo kooxii weerarka soo qaaday ah a kolay baabuurka yani baabuurka markay qarhay yani afar meesha joogta la qabtay dad badanoo meesha joogna waa la qabtay baa laakiin sida yarkan hadda ii sheega toban ana hawbo toban waa hubaaba geerida intaan hadda huba labaatan waa dhaawa buu yidhi ambalaasa suuqa laga dagaalgarilahay weli ina guryo badan meesha ku dimeel guryo hoose inta ku jira loo malaynayo bal waxay ga warantaa degmada qoryooley iyo sida askartaas isku soo dhiibeen isma soo dhiibeen daas ma jiraan baabur baabuur oo qori un gaarna oo dawladda leedahay shabaabka isu dhiibi askarta marka tiradooda intay gaaraysa laba nin ba ahaya nin gaadhar iyo nin baabuurkooda ahaya halkee iska soo dhiibeen degmada degmada baraawa waa gartay maxay taha marka baa laleeyahay sababta isku dhiibeen taas una manaqaanayahay maxaan ku yidhaha kolley iika garta uma leeyahay sablaa laga gudbiya mida kale ciidamada howlgalka ayaa kuwa kumaandoosha soomaalida iyo maxaan ku yidhaha amerikaankana waxaa ku daatay meel qoryoole afartan kilomitir shabaabka degenaay oo dugsi tababar ahay habeen ku daateen dad badan waa ku laayeen guryo badan oo fadhiisimaan waa ku gubeen maya ma ha kuwa meesha lagu xarakada degeneed ha ciidanka ciidanka kumaandoosha soomaalida iyo amerikaanka la jiraan unba la dowla ka duulan waaya habeen hore waa gartay halka ayaa ku sugnaa marka ciidamada ay duulaan ku qaadeen waa shabaabba ku shabaabka ku duulaan nimanka shabaabka ay ku sugnaan niman ajaayib sida warka noo sheegayaan ani meesha ma joogin markaas meesha waa ku dhawaayay niman ajaayib ayaa laga qabtay bale saddex sagaalna meesha lagu dili yidhi meel kala suwaeedo oo shidaalka iyo baqaar waxa in maxaan kuri waa laguud baa layidhi maxaan kuri sidaa sheegay geerida hadda waa leh saddex ajanabina waa laga qabsadaa layidhi guryo badan oo laba laba shacab leeyahay iyo afar ay kaliya waa laguuday baa layidhi waa garta khasaaraha ma al-shabaab buu soo gaaray mase ciidamadii weerarka soo qaaday maya ciidamada ciidamada weerarka soo qaaday waxaa khasaara loogama sheegin laakiin nimanka yani nimanka kor baa lagu laga soo dugay kora lagu soo dugay waana la dugay waana loo daatay saddex ajanabi waa laga hetay lahna waa laga dilay lah guri waa waa la gubay oo laba ray leeyihiin
waa garta deegaankaas waa halkee
waa meel qoryoole aw jirtay afartan kilomitr dhanka galbeed waa gartay marka khasaaraha guud ee ka dhashay weerarkaasi ma la xaqiijin karaa khasaaraha waxaa waye maxaan ku ihahda akin hada meesha meel mar hadda mar haddaan meesha kusugneen maxaan ku ku maanaytayna mashegi kari mugtahay aad kusugneen sida dadka goorgoob noo sheegeen in dhimashada ay lah ay tahay in la gurya la gubina lah ay yihiin oo laba ray leeyihiin afarta kale nimankan kale fileyihiin niman ajanabi oo maxaan ku ihahda saddexana la qaatay sidaasa noo sheegeen waa gartay dadka deegaanka markaa haddeer weerarkaas ku dhacay xaaladooda waa sidai haddii aad weerarsateen oo la xiriirta xiriir la dag xaaladooda waa degan tahay waa waa laga kalayaa wadanka roobaan u dacay barwaago dhulka dhul roobaan waa yihiin isi socodkaa cariiri noqda meesha si dadkii sheegeen hamar iyo maamul ilaanta u dhahaysa qoryoole ilaa baydhabo dhulka roobka barwaagana waa yihiin rooba badan waa ku dacay isi socodka dadka cariiri marka si dadka noo sheegayaan dadka yani waa cabsanayaan waa ogtahay cagaarka kama hadli karaan markii waa arkaan waa aranayan markay duurka ay tagaan warka noo soo sheegaan ma garata